asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal halkani waa xubinteenna murtida maanta waxaana aalaaba halkan ka soo jeediya xubinteenna murtida aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee haddii rabiid mahayo aynu dhinacyada badan iskala eegno innaga oo marba ku soo qaadanaa qayb laga yaaba inay nolosha qusayso gaar ahaan marba waxaa laga yaabaa inay kuu soo qaado qayb ka hadlaysa arrimaha qoyska mar kalena waxaa laga yaabaa inaad aragto qayb ka hadlaysa arrimaha barbaarinta mar kalea laga yaabaa inaad aragto qayb ka hadlaysa arrimaha kobcinta iyo korinta iyo maaragtay haddii ilahi kuusan ogolya isku dubaridka iyo hanaqaadista iyo koolkoolinta awlaadda mar kalea laga yaabaa inaad aragto qayb kale oo ka hadlaysa dhanka wax soo saarka mar kalea laga yaabaa inaad aragto qayb ka hadlaysa dhanka bakhaylnimada mar kalea laga yaabaa inaad aragto qaybo kale oo ka hadlaya fulaynimada iyo maaragtay biiqnimada ama haadka roornimada taasoo iyaduna ah qaybaha nolosha la xidhiidha ee iyaga laftoodu mashaakilaadka waaweyn xumbaarsan teenan maantana waxaan ka hadlaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray nin boqor ah ninkaa boqorkiihi wuxuu u baahnaa ciidamo badan de boqoradii hore ee boqoradan hadda jooga ee candhada eh madaxa cuno un aan ahayne boqoradii waxtarka ahaana boqorro waxay ahaayeen duulo oo farsamooyin waaweyn intay qabtaan hoog iyo ba' ku dhiga adduunka ayay ahaayeen oo maaragtay ciidamo badan isku duuda mid boqoraa marka wuxuu istusay inuu ciidan aad u xoog badan samaysto maadaama uu rabo inuu ciidan aad u xoog badan samaysto dadkiisu waa yaraa dee ummadduna way yarayd waagii hore markaasu wuxuu qorsheeyey raggii inuu dhaho kaali nin walowba meeqa gabdhood baa kuu joogta aniga afar gabdhood baa ii joogta adna meeqaa kuu joogta laba wiil labada wiil laba gabdhood ku dar min laba haweena ku dar afar haween haye afarta gabdhooda kuu joogtana durba guuri oo dhaqso guuri halkaa muxuu ka rabaa wuxuu ka rabaa dadkao dhan intay iswada guursadaan in la dhalo oo caruur badan in soo baxdo si uu ciidan xoog la u helo taasuu rabay markaasuu askartiisiibu u yeedhay wuxuu yidhi nin walowba maxaad qabtaa adugu hal naaga horeaa mid labaad guurso adugu maxaad qabtaa waxba ma qabi hadda mid guurso tu kalena guurso wuxuu noqdayba xagga ciidanka iyo ragga markii laga fiiriya dee rag waa jecel yahay hadda hadaad gabadh haysato tu kale ku darso in la dhaho ma ogtahay oo arrintaasu dhadhanka ragga aad iyo aad bay waxtar ugu tahay oo ninka haddii la dhaho war hadda gabadh ma leedahay islaan ma qabtaa haa tu kalena ku darso anaa kaa bixini haddii la dhaho kharashaadka arooskii waxaa ninkaa farxaddiisaa soo dhacaysa sababtoo nin walba waa rabaa kolba meel balli cusub isaga dabaasho waa rabaa haddii eebba idmahayo marka markii la yidhi gal waria arrintaas samee nin baa la yidhi kaale haye maxaad qabtaa suyo hal islaanoon aad u jeclahay ka bax baa la waxaas tu labaad guuriso ninkii isaga ahaa markaa dee wax lala qaba moogta magaalado dhan baa la qabta ninkii diidana waa la dilhayaabi ninkii diiday inuu naag labaad guurso anigu waan jeclahay waxaa ma rabiyo waria carruur dhawarkaa ku jirtaan rabaa inaan wadamo ku qabsado guurso naag labaad haye weeyo haddii kale waa lagu dili ninka yaro murugeysan baa gurigiisii imaaday markaasuu islaantiisii waxay tii war maxaa kugu dhacay waan islaantii ulahaa waan jeclaha boqorka u sheegahay moogta markaasuu yidhi boqorkii baa maanta amar soo rogo intuu yaro ismaniikiyo ismaskiimiy hee wuxuu yidhi nin walba laba haweene ha guursado sayta ninkii diidana siyo ninkii diida waa la dili baa la yidhi waa la dili maxaan samaynaa say inta yaro dhabanka saa u qabsatay ismaniikisay yay tihi macaane intaad naag labaad guursan lahayd inoo shahiid intaad naag labaad guursan lahayd inoo shahiid bal fiir meesha la kala joogo arrintu meesha la kala joogo horta fiir waa qari iyo buur isagii isagii muxuu leeyahy islaanteeda waan jecel oo lama guursan karo boqorkiina muxuu ku yidhi waaban ku diliba haddaad quuquuqdaa keento iyadiina maxay tidhi inoo shahiid intaad naag labaad ila guursan lahayd waaba kaaf iyo kala dheeri mahmaa soomaali ayaa waxay dhihi jirtay waxaas waa kaaf iyo kala dheeri waxay tidhi macaane inoo shahiid intaad naag labaad guursan lahayd sheekada iyadaa marka waxaa la dhahaa isuma naxa isuma naxa ayaa loo yaqaanaayo waa sheekooyinka hoog iyo ba-oo ninkiina inuu gabadhii la guursado diidanya iyadiina in lala guursado si ayna u dhicin inuu ninku dhinto ayay door bidaysaa mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi ushu intay qoyon tahaa la toosiyaa